toddobaadkan waxaan idinku hayaa abwaan cali ciise oo loo yaqaano qabri oo ka sheekaynaya dumarkii hore iyo xishoodka sida ay isku ahaayeen soo mar meeja ma taahantaydi eh soo mar meejaay buu ninku dhihi marka gabadhu waxay dhahaysaa maari maayo ragaigu mahadsan hadhowe waxaan kaloo barnaamijka cawayska idinku hayaa sheekadii taxanaha ahayd ee gobaad oo weli meel xiisa leh oo weliba xasaasiyana maraysa ragga yidhigayaan iyo gacal baan idiinnahay markay guurka noqotee gabadh ay jeclaadaan waxay gogasha dhig iyo shidimada gabaatigaa guntigeeda hoosiyo gasheeday ka baadhaan caashiqbay gubaayana afgabaadsi weeyo marka gurada loo galo dhamacdii galoolkiyo girgiraa holcaayiyo gocondhiya abees noqoy fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeyana waxa uu ku doodayaa habluhu sidoodaba marka ay dhaqaalo yeeshaan ninka usoo hasaawataga waxay moodaan inu dhaqaale iga rabo markaasay mid walba u leedahay kan dhaqaalaha igu rabaa iyo saacaddu ka dhacdaa marka waxaa jira nin daacad u jecel oon isagu dhaqaaleygan ku jeclayn marka ninkiibaa hadlaya oo leh ilan hadday hablu bartaan lacagtiyo shaqada laabtooda adduunku galo way dhaqaalaha loo lalabo cishqiga way ilaalayaan cishqiga way ilaalayaan waaba kalamaan ayaan maqli jiray waa caawa iyo cawayska washington intiinii dhegaysatay toddobaadkii hore waxaad barnaamijkan cawayska washington ku maqasheen abwaan cali ciise oo loo yaqaano qabri oo ka hadlayay dhaantada iyo noocyadeeda caawana waxaan idin hayaa qayb uu kaga hadlayo dumarkii hore iyo xishoodkoodu halka uu gaarsiisnaa iyo sida dhaantada loogu soo halqabsan jiray sidoo kalena abwaan qabri kama tegin wiilasha maanta iyo habdhaqameedkooda sida uu yahay
gabadhu marka haddana adigu waxaad ku soo celinaysaa oo dhahaysaa hoodanay kaamaalo heli jacayley walle hoodanay kaamahana baad iyadu waxay le hiliyow kaamaala hil caleenlo walle hiliyow kaamahana baydhis kaalayla talaal tamaday geedki caashaqayla talaal baan u dhihi jiray kaalayla talaal tamaday geedki caashaqayla talaal marka bacsu way fara badnayd kaalayla talaal hoodanay kaamahano heli jacayley walle hoodanay kaamahano baan dhihi jiray hiliyow kaamahano hil caleenlo walle hiliyow kaamahano qormas leeyey bal qoosalinay qoontudayso oy baa la dhihi dee dhanka kale loo dhihi bashu banna waa guuxa bar jaandeer baa la dhahaa marade bahashan kale lasaa loo baasu way noocya badan tahay marka nin waliba markuu ka soo gaadhay ay ciise qabri wuxuu ka mid yahay dadka dhaantada ku xeesha dheer bal mid ka mida dhaantooyinkiisii hore buu wax naga maqashinaya waxaa ka mid ahayd horta baashuu dee hidiya dhaqan bay ahayd dhaantada hadda miisiga lagu daray ma aha hidiya dhaqan oy sababtu tahay dee hidiya dhaqanku ma laha miisig waxaanu dhihi jiray habka miisikada hidow maalin huna yaalo warooska ma loo heela tuban baan dhihi jiray dhaantada waa la tuni jiray laakiin miisig ma lahayn waxaa weeye wixii baa laysku qasay hidii iyo dhaqankii iyo casrigii baa laysku daray sidaa darteed bay marka miisig iskaga darsadeen ha gabdhaha marka laleeyahay meesha soomar waxay ahayd soomar meeja ma taahantaydi eh soomar meejaay buu ninku dhihi marka gabadhu waxay dhahaysaa maari maayo ragaigu mahadsan hadhowe gabdhuhu dee ragga horteed mayna mari jirin dee way ka xishoon jireen way ku dardarayaanba adaaba dib isu taagaya marka xishoodkii baa jiray xishoodkii baa hadda waxoogaa maaragtay laleeyahay waa waa la yar fududeeyo waa la isdardarhayaa baa laleeyahay laakiin gabadhu waxay dhihi jirtay maari maayo ragaigu mahadsan hadhowe dhallinyarada casriga iyo dhaqamadooda maxaa ka timid kamid barbaar gidi wada bukaanoo malaariya beerka goysay oo timahana baallahan ka xiiray dabeedna food buuran yeeshay surwaalkuna barida dhaafay urmahasa layska qariyaani ha nin socdo dabadiisii banaanka taal way kugu hor tukanayaasaa dabadiisi si sax u arkaysaa barbaar gidi wada bukaana oo malaariba beerka goysay oo timaha baallahan ka xiiray dabeedna food buuran yeeshay surwaalkuna barida dhaafay warbahasa layska qariyaani
magaalada gobaad oo meel xiise leh maraysa ayaa waxa aad moodaa in dumarkii ay u tashadeen wiilashii ayna si gaar ah ugu gacan sayreen dhallintii joogtay gudaha waxaana ay habluhu haatan leeyihiin annaga waxaana guursada ninkii googo oo lacageed haysta ee weliba markaas soo dega ismaaciil xuseen farjar oo sheekada soo diyaariyey ayaan idinku duwayaa ismaaciil
waa toddobaad kale iyo sheekadeennii xiisaha lahayd ee silsiladda gobaad toddobaadkanna waxaan idiin hayaa silsiladdii gobaad oo weji kala yeelatay talo wejigaasi muxuu yahay hablihii oo shiray oo go'aansaday in ay wiilashii ka tashadaan su'aalahaas waxa inooga jawaabaya maansooyinka ay habluhu inoo soo direen laakiin aan ka horreeye siciid jaamac maxamuud oo ku sugan dalka norway ayaa isagu leh wiilashiinna isku haysta gobaad horta hubsada cidda ay la hayso oo weliba ku darsadoo haatan gobaad waxay u soo diga rogatay dhinaca qurbaha cabdiyow balgooga gobaad baan calmadayoo roog guduudan loo dhigay goordhowna soo geli googlahana iga baar waa yaabe gaban iyo hogayaan aadan weli arag oo caashaq uu galay ninkeediina goobtii gotumbo ku sugayoo gaari uu diyaar yahay miyaa guursanaysaa laba wada go'aansaday inay nolol gorfeeyaan dhexdoodaan gelayaa gar miyaa u leedahay gabaygaagu liite goobtaa maxaa dhigay mid kalena gar weeye garmadoobahoo idilguurkoo la badiyaa sunno gaara weeye diintana ha gara marin ragga gudaha jooga garmaqaato dayro ah gododliya nin liitaa gabdhaheenni wada furay allaylahay gaf weeyaan xaal baa garkaaga iyo gundahaaga yaallo gabaygiina kaa xiran waddo kale kasoo guur genyadii gabyaysahay haddii aa gobaad tahay halxiraale iga gunud gasangasi maxay tahay gumbash caana lagu daray iyo gocosada ayaa weyn waa gogoldhiggeedae ragga guud ahaantii meel baad ku garataa inuu geel la nooc yahay amranay miyaa garan
dhinacii hablaa haddaynu u galnona tan iyo intii silsiladani ay bilaabantayba waxaa jiray doodo dhex marayay qurbajoogta iyo daljoogta iyo weliba odayaasha iyo dhallinyarada oo iyana iskaga hor imanayay dhinaca guurka hablaha haatanna doodii waxay maraysaa mid u dhaxaysa hablihii iyo wiilashii umulkhayr xaashi daa'uud oo ah gabadh da'yar islamarkaana hal abuura oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa leh hablihii way tashadeen oo weliba wiilashii ayay ka tashadeen maansayahanka goobtiiyo guurtidiyo abwaanada gobaad raadinaya oo marka hore salaan guud googaadu badatoo ninbe gees u faalay garta madasha taaloo xaajadu ku racantee tolowya idinkala guri adaan kuu galeeyoon gaar kuugu baaqee gobaaday ha lagu yidhi inkastood gabaahiir ku go'doontay maalmoo nacab kugu guhaadsheen nimankii gurxamayay midba gees u baanay wada taagay ganafkuna garabaanay kuu fidin waa guullama haddii haddii aad ka gudubto aad talyaani gaadhee hidihii garaysnow dhaqankana ha gees marin hana goyni faralkoo guulaha ha caasiyin usii dhaaf gariigiyo geesigii ku caashaqay guriguu ku noolaa gotemberg dusheediiyo delhi gaararkeediyo guud ahaan adduunyada gaafwareeg ku daanshoo gaashaanbuurta naatiya u k mar soo gaadh guusha ku naalo waxaan uga gol leeyahay odayada gaboobe giniyada ku faaniya kumagaya awowga guntay oo haddana furay ninka gabayga maalee baakistaan gunteediiyo geyigaa ku noolow waxaad goosataa ee dhididkaaga gelisaa aakhiro la geystaa gurigii aad leedaa marti loo goglaayo arrin lagu korfeeyaa adigoon gasiin hayn guunya kuu dareerayn guud hadhaale hanan karin gobaad kuuma jeede gegada ha isku caatayn guntay oo haddana furay baledweyn gosheediiyo guryasama hargeysiyo godayiyo wardheeriyo guriceer dusheediyo goobihii dalxiiskiiyo xamar gaararkeediyo ragga gudaha joogiyo ifiyowna googaa waxba gocasho iyo ciil gacan haadis been iyo soo noqo gobaaday ha ku garasho seegina wakhtiga iskuraayo way gadoontay dunidiiyo wuxuunbaana guursadaa ninka googo haystee yurubtaa mar gaadhee naga dhula gabaatiga waan ka xumahay waxaa halkaa ka dhacay laakiin tolow fariintaasi ma waxay ku kooban tahay oo keliya umulkhayr daa'uud xaashi mise tolow gobaad lafteeda ayaa la qabta xaajadii guracantoo habla guud ahaantood go-aankii ay qaateen aqbal tiri gobaade wiilashaa gurxamayow gaabsida warkiinoo gafkayna raguu galay marka hore garwaaqsada gumic iyo warmaha adag bartaan ula gol leeyahay gunta aanu soo dego galka seefta kala baxo gaaridii haweenkiiyo gaasira kaltuuney raggi geela bixin jiray gamaan farasa huri jiray geenyaduna dheertaay iyo qoriga gaadhkaa waa in geeriyootiyo in gabowday gacaloy bakistaan ninkaa galay guriceed midkaa jira xamar goonyaheediyo golkan iyo hargeysiyo garoowiyo nugaal iyo gaashaamo iyo hawd guud ahaan dalkeenna dubay iyo gariig iyo gadar iyo riyaad iyo gase iyo kuweyd iyo goonyaha adduunyada gees kastaba ha noqotee geeska maanta jooga godadlay u badan yihiin hablahana garoob iyo gaboob ay horseedaan bal inay garaadkiyo garashada ka maran yihiin gees kala balileeg ragga yidhi gayaan iyo gacal baan idiin nahay markay guurka noqotee gabadh ay jeclaadaan waxay gogasha dhigiyo shilimada gabaatiga guntigeedu hoosiyo gosheeday ka baadhaan caashiqday gudaayana afgobaadsi weeyo marka gurada loo galo dhamacdii galoolkiyo girgiraha holcaayiyo gocandhiyo abees noqoy gada kala kaltuuneey geed lagu qataariyo garaabay cunaano geni meel ma dhigayaan gowsano ma haysta aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo ku sugan dalka sacuudi areebiya dhegaystayaal silsiladda gobaad oo faahfaahsan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri bixi doona haddii rabbi idmo
waa hagaag welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana saddex iyo tobanka bisha february sanadka laba kun lix iyo tobanka qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa mid ka mid ah labada qaybood ee u dambeeya ee waraysiga aanu la yeelanay fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye fanaanka waxaa magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti ku waraystay wariyaha v o a ee magaaladaasi ramadaan muuse
waxaa kaloo jirta fanaaniinta laftooduna inay dhaliil leeyihiin oo markaad eegto waxaa jirta waagii hore waad garanaysaa xitaa adigaa soo gaadhay oo la odhan karaa waaye aragnimo fara badan baad kala baxday si darandoori iyo rawaayaduhu soo bixi jireen wax soo saarka xoog buu badnaa maanta wax soo saarkii hoos buu dhacay dhinaca fanaaniinta laftooda kuwa Djibouti jooga iyo kuwa qurbaha jooga labadaba marka la isku daro maxaa kuwa caan baad u malaynaysaa horta aan kala saarno een, kuwa qurbaha iyo kuwa wadanka een, eh, kuwa qurbuhu duruuf adag baabay galeen oo n- n- noloshoodii isbedeshay iyo xitaa in hawlaanu marka hore ehel buu ahayn maahe hawl kale ayaabuu galayo in in kuwa dalka haddaynu ka bilowna maxaad odhan lahayd
kuwa dalka wallahi ramadaanow een, eh, saan ku sheegay aan horeba kaaga dhawaajiyey abwaanku wuxuu gudlan karaa ama fanaaniintu dhiiran karaan markay og yihiin ruwaadda ay maanta sameeyaan meeshay ku dhigayeen ay garanayaan meeshay ku dhigayeen iyo in loo soo galayo dadku weliba xiisayn doonaan sababta waxaan ka wadaa miro munaasab ku ahayn baa jirta in loogu dhigo oo dadku ayna soo geli karin okay taasi waa kow laakiin ta ananu ku dhaliilayo fanaaniinta ee maanta jabuuti joogtay ee ee fanka nooga dambeysa ama fanka imika faraha ku haya waxa weeyaan muusigii orkestrka ahaa ayay haleeyeen oo waxaad arkaysaa intaasoo kooxood ama ruwaadan ama meel dhan oo munaasabad oo madaxii cid walba joogaan oo keyboard keliya lasoo joogsanayo orga keliya lasoo joogsanayo waxaasina sharaf maaha laakiin in la soo celiyo full orkesterkii qalabkii dhannaa aaladii la wada tumayey fanaanku markaasuu fanaan ku yahay marka uu fanaanku halkaa ka heesa waa inaa sagaal qof oo musician ay ka dambeeyaan oo guitar electronic guitar bass cobanima darbukadihii batrigii pianogii waxaasoo dhan la wada tumayo ilaa foorintii een, eh, markaa fanku saas ayuu ku qurux badnaa aan awalna anu ku shaqayn jirnay laakiin imika waxaad moodaa fankii o dhan inuu iskugu soo ururay org keyboard yar iskugu soo ururay een, shaqadii iyo dhadhankii heesiibi ma kala wada duwana wixii o dhan waxay noqdeen isku wada mid een, eh, dad badan oo musician ah ayaa faraha ka baxay oo suuqa ka baxay oo camal waayey oo looba yeedhanayn sababtoo ninkan baa wixii o dhan ba isku wada dardaraya inkastuuna gaadhaynin wixii macaanaa een, fanku marka step by step ayuu faraha uga sii baxaya hadday tahay xag music iyo hadday tahay xag ruwaadihii la dhigi jiray isdaba socodii iyo shicibkii isku xidhnaa intaasboo dhanba marka haddii aana si degdega si degdega markaan jabuuti ka hadlo si degdega haddaana loo gaadhin oon qalabkii orkesterkii aan la soo celin iyo kooxihii dhisnaa iyo maxaan ku rahdaa tiyaatarradii aan iyo shicibkii la isku xidhin wuxuu noqon doonaa in faraha ka baxaan heeska hablaha ayaa isaguna jira cabdiraxmaan maxaa hablahoo kale maxaynu odhan karnaa heeska ablaha qisa cajiib iga sheekeeyey abwaanka sameeyey abwaan mustafe ayaa sameeyey cumar ceroole oo heesihii aan soo dhaafnay in badan sameeyey nin aan isku ciyaal ahaan jirnayn ahaa oo aan saaxiibo ahayn abwaan mustafe wuxuu ii sheegay habluhu sidoodaba marka ay dhaqaalo yeeshaan ay ama shaqo galaan ninka usoo hasaawo taga waxay moodaan u dhaqaalahayga rabo markaasay mid walba u leedahay mm kan dhaqaalaha igu rabaa mm iyo saacaddu ka dhacdaa marka waxaa jira nin daacad u jecel oon isagu dhaqaalahayga ku jecelay marka ninkii baa hadlaya oo leh ileen hadday hablu bartan lacagtiyo shaqada laabtooda adduunku galo way dhaqaalaha loo lalabo cishqiga way ilaalayaan eh, cishqiga way ilaalayaan cishqiga way ilaalayaan
cid kaloo ka jawaabtay ma jirto oo xaggii hablaha uga hadlaysay kolka weli ma hayno waa sugayna laakiin
waaw intaas ayaan dhegaystayaal kusoo xirayaa guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you.